bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugeystayaal hamiin faylan weelbaysan rogdanga haqdhawaada barnaamijka kulunku warsan oo hamiin walbaysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugeystayaal hamiinnimo arbaayo taarikhdiya kee danta labaatiyo toddobada bili siyeedda lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsan ownimadan haddii laar waliba ku mid aha dhugunsiyaala wafduus hogaamiya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji yaa weliba iyo hadeerana magaalada baydhabo walibana garoonka wiin ee shaatigadud ee boodhay magaalada baydhabo ha ku dhawaayaya wasiiro ku darsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sasoo kale xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala sasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadan haddii laar waliba ku mid aha wasiiradda wasaaradda dekadda iyo gaadiidka ee dowladda federaalka soomaaliya maryan awees jaamac iyo weliba ayay sheegtay inay wasaaradda iqowd u doonta kulug muhiime ee lunku hadala waa shuruudaha gaadiidka badda oo yawaal dhigi doonta wasaaradda dekadda iyo gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugunsiyaal hadiirar waliba ku mid aha farsaafadeed iyo weliba laa ku saarayay shirku dareere magaalada muqdisho kaasi oo lunku hadalaya xaaladda deegaanada maamulka jubbaland welibana qayb galay siyaasiyiinta jubbaland iyo saasoo kale walgarodka ku nool magaalada muqdisho welibana yoonku hadalena xaaladda deegaanada maamulka jubbaland iyo saasoo kale doorashadii dhowaan kudhiiday magaalada kismaayo barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala xiisad siyaasadeed iyo weliba kuteegana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga welibana hiraabtun magaalada dhuusmareeb xarunta maamulka galmudug ee deerana ciidamo dheeraada iyo saasoo kale hubsharduun welibana lankatari galay iniyo sugan amniga guud ee magaalada dhuusmareeb intii usa dareera shirkiriyo dingiliisyowka deegaanada maamulka galmudugga ahlusun iyo sheegdiyeen inay dowladda federaalka soomaaliya iyo kubadda heshiiska iyo wada galeen ka hedinaya arrimaha maamulka galmudugga haddaba inta gudambooyi doonta xiisadda siyaasadeed indhehaysa ahlusun iyo dowladda federaalka soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugun siala guddoomiyaha agalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weliba usiina kuwerbiyey heshiiska iyo wadagaleen guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi jabuuti welibana usu sheegay inay safaydin iyo isku afgoradeen waxyaabo badan oo ku saabsan baarlamaanka jabuuti iyo saasoo kale soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugun siala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonimadu haddii laar weliba ku mid aha qaar ku mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo weliba iyo siyaabasha duwayan ku hadalena murunka indhexeeya dowladda kenya iyo saasoo kale soomaaliya weliban iyo sheegana bulshada ku nool magaalada muqdisho ini kenya fadayta inay ka xadgudubta dhow ka yeelata dowladda soomaaliya haddaba murunka kenya iyo soomaaliya inta ku dambooyi doona dhugun si alla barnaamijka siinkaaya qodobada aasiya qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimada dhugun si alla siinkaaya barnaamijka u koliba saari waan siinidara sii doonay dhugun si alla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid alashkaboy dhanka farsamada madaxkudeerta weliba imaamu doonay saaxiibkayga bilaal hidaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nolodareertan weliba wada singila hamiin faylan barnaamijka weliba hasaari waan siinadare sii doonay dhugunsiyaala anoo cabdirashiid rashkaboy dhugunsiyaala kubilaaway qodobkan koraya weliba usnagade dhugunsiyaala wafduus hogaamiye waa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo injineerada dareeran iyo weliba geega direna magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadhawaayo ku wasiirka weliba qayb ku qaaday wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hadhawaayo kureeda weliba warbaahinta la hadalaya wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan oo kuwarbiyey safarka wafdiga kureedna weliba meerisay ku hadale wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya
wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka safar gaaban usuga kooyay magaalada baydhabo caasimadda kumeelgeerka ee koonfur galbeed si uu wafdishay mabaan dareerana howlo shaqa oo dabcan ku dhexeeyay dowladda iyo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada waa maemarka inka horjartay usukooyaw wasiirka dhaban madax roogi doonahaa dhowr maalmood oo shaqo ka roogi doono kule kulamada iyo wali oo kabalansamano dib ku sheegi doona wasiir ha ka dhawaaw magaalada ha ka dhawaaw koonfur galbeed caasimada kumeelgeerka baydhabo mayna filaanayaa safarka in isu nagala doono safar taariikhi eh oo waxyaaba badan oo faa'iido leh una inkugu talabo doona mayna maxad naga yahay madaha wasiirada oo ha la dhawaayeen wasiirka garsoorka ama wasiirka cadaaladda federaalka iyo taliyaasha asluubta iyo gobonatooraga gobolka iyo inti kale oo ku darartii xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka iyo shacabka diis kale bahda saxaafadda aan ku mahadnagay sida faileyahan indhawaayeen may ka wareejiya yihiin wasiirka wasiirka kolley waa xeer federaalka ku dareera lamada la hajiroodna safailan kase tii isu anfadooda may miyay ninka sheega doona may may lahaa maalamo roogta may filaanahay inaad karaaxayso doonto roguka magaalada dambaydhabo iyo ujeedkii unan koyni inuusa ninka maridala sidii oolan qorshay meelaha martida kale oo ku dararta injineeraga iyo iyo martida kale ku dararta wasaaradda maaliyadda federaalka siinha ka dhawaada magaalada baydhabo mahadsantiin mahadsanta wasiirada kale ee koonfur galbeed oo haniidhawaay baydhabo janaay iyo gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada sloobta kulligiin mahadsantiin safarkaana ujeedada usuleeyey may ataa intii una xoojina xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka khaas ahaan bahda cadaaladda oo xeer federaal iyo dowlad goboleedka ee koonfur galbeed walbadana noo dhexeeyo shaqabadana noo dhexaysa shaqooyinkaas noo dhexeeya horta intiuna hoojin iyo hadafka ankawiinay haay hadafka labaadna intii una kulamo khaas weeldhana si lan hormari lahaay bahda cadaaladda koonfur galbeed iyo si la dhisi lahaay hay-ooyinka cadaaladda koonfur galbeed walaay tale ah una kujeysada korna hege federaalka hejey tanka kale tano kaleo eed iyo eed muhiimniinka haytay walbadagna ha ka shaqayni run ahaantii may haytay habsigii wiinaay oo intii laku dhisi la fadaay baydhabo oo muddo badan una xaaladiiska jarni documentation case oon ka shaqayaani hay-ooyinka caalamiga oon walbadan hakudaa hadalni alxamdulilah ilaahay may gadiray inti waraabay inti jamboy wakti dhow shal dhamaysani geeka mayni la dareerahayaha wasaaradda maaliyadda injineershe iyo qiibta maaragtay procurementa marka may fadaanay insha allahu intiun ogaana dhulkaas libi iyo xaaladii sidii ata iyo injineeradii horaankii ka shaqeey iyo moodalkii xabsiyada somalilan diyaariyey meel badan kalena la kahirgeli intii la fiiriyey moodalkaas oo laku yaaba meel yaryar intii lakuba bedel xaaladda markaas yar markii la fiiri moodalkaasna haqaami injineerkii oo arimaas shaqi lahay haan kala kooyi doonoon kolley diyaaraan eena may aaminsanaa maadaama wasiirka cadaaladda federaalka aan ahaa intii bahda cadaalad la hormari oo ka kooban yihiin wasaaradaha cadaaladaha dowlad goboleedad run ahaantii d g-da hatareeri dabatan iyo kuwa raaya shaqo badan yaa noo dhahaysa iyo wasiirka naftiisa yani xiriirkaana xiriir oo joogta au markaas socdaaw heerkaas horta intii uuna hoojina wasiire dowlad goboleedada iyo wasiirka cadaaladda khaas ahaan shaksi ahaan iyo institution ahaan intii uuna hoojin arrintaasna eeda aan socotay alxamdulilah intii aan hatarooyinka guulaysani tan lamaad may ataa garsoorkii husiina intii la xooji isbedel iyo reform waa ay idinku baahan yihiin la kacaawi dowlad goboleedka koonfur galbeed walaay cilmi aqoone iyo sharci anuuna diyaara le anima ila socdeen expertkay misdadka khubarada iyo ila socdayaana walaay una kacaawini korna isna codsataan muddada insiinla roogna diyaaraan cirne heer ilaalintii koonfur galbeed naftiya intii oon aragna yoona maaragtay walaagii oo un baahan yihiin tale i tusaale unayna injeedina tan kale ciidamada usluubta oo federaal ahaan dowladda wasaaradda maaragtay guud ahaan hege siyaasadan ku qaabilsanta maadaama ciidamada xooga dalkan iyo ka jara yoona walaayo federaal iyo dowlad goboleed laladhabada kor laladhabad run ahaantii wasaarado kale naftiyo tiim oo khubara oo shuruucda walaasoniila roogda hay raheen walaay tale aysan ubaahantiin muddadan uuna roog diyaaran inta una siin ka caawina marka may rajayaan insha allahu guul soo dhaweyntan geelka gabashan inaska koolteen boodka inaska koolteen waxaana dhawaayteen wafdi ahaan wafdiga wasaarada cadaalad iyo kan oo wasaarada maaliyaddaba eed iyo eedaan ka mahadsantiin horumar iyo socdo horumarkaas maaragtay intii laka dadaala dhow ilaahay sii soomaali khayraanna ilaahay sii aqlila ilanka baahanyi markan walaas laka manaj garaylaha ayaa la baahanyi marka insha allah un walaay dhimigaan ee diyaara wasiirkii leena mayna rajayaan intii walaay tale ah aan lamaada dhinaba isdhegaysana walaay maslaxado ummada ka jarta federaalka iyo dowlad goboleedyadaba aan shaqadaas qabana marka inka dambe kulligiin wasiiradiin oo dhalinyarada maasha allah eedaan ka faraxsanantihiin gobolkanka kulan may rajeeye insha allah koonfur galbeed shaqawiin intii ku gobodi doontaan federaalkana san garab taagin insha allah eedna mahadsantiin
mar ila mu walan hayna mujtamac usiin warramay may usub mi itarana gu'iddeer wali usubon adihana deersaasay dareeri ka dhegno mukaayidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna ka furi bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinaga raashinkii yaaloba wallandhika un la hayna walilada dhoowayaay dhidhimanaayeen raashinkii dhinaga doranaay ollo weydina mari diamond blaza dhinisheelanbadadi dhabtasaad han ogaata hoydaayoga hakataar diamond plaza lanmadofadheedi dhadhamii raashinshe dhubad madilal karsirumona diamond hungurishe inniku dhagaagamuka dhiiradow adiira dhubadkaa le weedaasa usuun dhunjisgaylayla toose diamond balaza shaqaalo meekinka diyaar aha haldare hadiig eh hufuno heegan eh hege kala een walba arsaaq usgow badan ilhornan saarne cajaa'ib eh bariiska iyo baastada busteekida iyo ka
magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug welibana ku warmaaya in xiisada siyaasadeed ee ku teeganta welibana magaalada dhuusmareeb geeg deray ciidamo dheeraad iyo saasoo kale diyaarada iyo wadda xubab shal duwana ahlusun ayaa sheegday inay dowladda federaalka soomaaliya ee kubadda heshiiskii oo wada galeen kaasoo keedinaya xaaladda deegaanada maamulka galmudugga weliba shacabka ku nool magaalada dhuusmareeb iyo koobsi qabana inay dagaal dhexeeya ahlusun iyo saasoo kale ciidamada hadurogan magaalada dhuusmareeb haddaba waryaheena alaban inku warmaasa magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga leyla cali cabdi leyla dheeman iyo qata teleefonka wal kuweydii xaaladda magaalada dhuusmareeb sidii eetay iyo saasoo kale sidii oon dareemahayn shacabka isbedelka ku dareera magaalada dhuusmareeb fashka waa mahadsan tahay waa ku dhowahay idaacadda marka koowaad marka labaad xaaladda maska waa ay qarsan tahay waxaa jiro kulamo isdiidan ama iska soo horjeedo oo ay yeelanayaan dhalinyarada galmudug waxaa socdo ilaa hadda laba kulan oo hadda lagu guda jiro islamarkaana ay yeelanayaan laba dhalinyaro oo isla ka tirsan dhalinyarada galmudug islamarkaana kala aragti duwan dhalinyaro ayaa waxa ay taageereysaa aad dowladda federaalka soomaaliya arrimaha ay wado iyo shirka dib u heshiisiinta oo la- la filayo in uu furmo maalmaha soo socdo sidoo kale dhalinyaro kale oo waxaa jirta ayaguna meel kale hadda ku tiirsan ilaa iyo haddana ose wax kasoo bixin natiijaha islamarkaana en, sheegaya in ay taageersan yihiin ahlu sunna waxa ay ku dhaqaaqday haddana intaasi kaga soo gudbo en, kulamadaasi sidoo kale waxaa jiro rashka warqad maawad saxaafadeed ka soo baxay xafiiska en, madaxtooyada galmudug islamarkaana oo soo dhigay en, ka soo baxday aan idhaahde xafiiska en, madaxa xukuumadda galmudug warqadda ayaa waxay u qoreen dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ka baxday heshiiska ay la gashay maamul goboleedka galmudug waxayna taaska door biday inay dagaal qaawan inay kusoo qaado galmudug islamarkaana ay ciidamo kasoo buuxiso deegaanada galmudug ee nabdoonaa ciidamadaasi oo ay madaxa ka yimid ciidamadaasi oo horkacayaan madax ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab waa sida warqada lagu jiriye sidoo kale waxaa jiro baaq oo u diray maamulka wuxuuna yidhi kadib markaan aragnay burburka dhammaan heshiisyadii la galay qabtarna ay noqoto waxaan ogeysiinaynaa ciidamada qalabka sida iyo shacabka reer galmudug in ay u diyaargaroobaan ilaalada nabadgelyada islamarkaana ay difaacaan naftooda dalkooda iyo diintooda sidoo kale beesha caalamka ayuu la hadlay madaxa xukuumadda galmudug waxaana uu yiri beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya waxaana u cadaynaynaa in dhibaatada ka taagan halkaani iyo wixii dhibaataa oo ka yimaada ay mas-uul ka noqonayso dowladda federaalka soomaaliya ha yeeshee ee sidaasoo kale waxa uu la hadlay madaxda ansom waxa la yidhi waxaanu madaxda ansom u sheegaynaa in ciidamada in ciidamo qayb ka ah ansom aanu doonaynin inay deegaanka qayb ka noqdaan ciddii ma- magaca ansom ku dagaalamtana ay u u aqoonsanayaan in ay kusoo disho galmudug beesha caalamka ayuu ku baaqay in ay arrintaani doorkooda ka qaataan sidoo kale ragta waayahay leyla waxaan la soconaa maalamihii lasoo dhaafay in ciidamo booliisa ay kusoo qulqulayaan eh, magaalada dhuusmareeba kuwaasoo ay wado dowladda federaalka soomaaliya marka ciidamadaasi xaggay hadda ku sugan yihiin waa gudaha magaalada ay joogaan mise eerboorka dhuusmareeb ay ku jiraan diyaaradahan la sheegay inay cadadiisu cadadoodu gaarayeen ilaa laba diyaaradood sideyna ciidamo iyo hub fara badan ayaa soo gaaray subaxnadii hore saaka rashka magaalada dhuusamareeb ciidamadani ayaa waxay daba socdaan ciidamo shalay soo galay magaalada dhuusamareeb sidaasoo kalena diyaarado ay sideen oo sidoo kale hub fara badan nigatay ciidamadii shala soo galay ayaa sida rashka aynu wada ognahay waxa ay la wareegeen xarbo muhiima sida garoonka diyaaradaha oo ay soo kula wareegeen madaxtooyada sidoo kale iyo sidoo kale xarunta shir kale oo ah xarun weyn oo loogu talagalay shirka dib u heshiisiinta in uu ka dhaco oo la filayo in uu furmo baryaha soo socda ama maalmaha soo socda waa sida ay sheegayaan madaxda dalka sidoo kale ciidamadani ayaa waxa ay sheegeen dowladda federaalka soomaaliya in ay hordhac u yihiin wufuud fara badan oo maalmaha soo socda ku toofool magaalada dhuusamareeb oo uu horgoodayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya si uu u furo shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu heshiisiinayo beeraha dowlad galmudug waayahay marka een, waxaan la soconaa eh, dhanka kale in eh, senataro iyo eh, ergadii eh, kasoo qaybgeli lahayd shirka eh, dib u heshiisiinta galmudug ay joogaan magaalada dhuusmareeb marka ayagu siday u arkaan een, xiisadan u dhexaysa ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan ciidamada dheeraadka ee la keenay magaalada mid magaalada waxa ay la mid yihiin shacabka magaalada jooga waxay joogaan xarumihii loogu talagalay oo la dejiyey hadda ka hor saacado ka hor waxaan ka imaaday fila ay degan yihiin beel ka mid a beeraha oo ah cidooyinka ka kala yimid deegaanada galmudug sidoo kale muqdisho xanaasagooda ayaa kacbay waxa ay ayaga ay codsanayaan in xalka la dejiyo islamarkaana ay hal wanaagsan arrinkooda ugu dhamaato waxay danaynayaan dhintadaasi in ay dhacdo arrintay u yimaadeen oo ah in ay dib u heshiisiin ka qaybgalaan sidoo kale waxa ay kasoo horjeedaan amaba haddii aad u fiirsato ay caqabad u arkaan xiisadaha isdiidan ama siyaasadaha isdiidan oo lagu hersanayo magaalada dhuusamareeb ammaankeeda intaas marka gabadhkoo gudbo ergada waxaa jiro sidoo kale war ka soo baxay dhalinyarada gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada dulmudug ayaa saacado ka hor shirka furto islamarkaana ay doorashada hore usii gasho ciidamo fara badanna ay magaalada kusoo daabushay sidoo kalena ciidamada ahlasunana ay qabaan eedo ku aadan in gaashooyinkii lagu talagalo oo kale aan la siin sidoo kale ay doonayaan inay iyaga garwadeen ka noqdaan arrinta isla markaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida muuqataba uu ku diidan yahay oona doonayo in uu isagu garwadeen ka noqdo arrimaha shacabka sidoo kale waxa ay doonayaan rashta in ay wax kasta xal ku dhammaadaan waxaad arkaysaa dad dhahayo hadda ayaan aan qaxayaa sidoo kale waxaad arkaysaa dad ilaahay ka fogaya in ay nabadi u curato marka shacabkana aada ayay xamaasadu haydaa baqdin badan ayaa jirto magaalada waxaa dildiray ciidamada soo galayay ilaa shalay ilaa maanta oo baaxadda leh sida wararku ay sheegayaan amaba aad odaguba hore lagugu sheegay bangiga ayaa shalay waxaa saaray ciidamo kuwaasi oo baqdin xoog la geliyay waxaa jiro ciidamo xoog loo shalay stationka la wareegay dhowsamareeb kuwaas oo horkacayay taliya mascuud islamarkaana ay diideen kuwa stationka joogay in ay galaan islamarkaana ay soo ku galeen marka shacabkana dhinacooda ayay cabasho xoogan muujinayaan rashka
visa Somali Institute for Science and Arts. Shaatirka meelikiin qoro.
saanta lan qaaday Aqoonsan sheelankii weydiyay.
sidii fadaasta heli Somali Institute for Science and Arts ah.
baydhaw salsha ini laga furo Suurtagal nagatay.
sida la fadaayi aha Suubinay runtaaw.
Somali Institute For Science and Arts.
sifadiis haato Mahad lisaan qaadaw.
saleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts.
aqlaga walzuulow Always online mahaadaa.
inta keena tabna Aqoonsahay ku weeldhoy.
sayniska ii Maadooyinka scientific-ka.
halkiin safayo deer Mahadka Somali Institute for Science and Arts.
macad lambogyu Maalimiintis miraa eh.
maadooyinkiyo kiin dhikaayaan Lukuwada maqsuudi.
mugdo ilmigii kooka jari Miiraftina waa dhaxkin dhikay.
masqantaa waa la
waayahay dhegeystayaal qaybaga hore ee barnaamijka kulanku warsa ayaa ku guda jirnaa weliba hooda sinkada hamiin faylan barnaamijka cabdirashiid rashkabo ayaa hasaari waan sirintiraysaa dhegeystayaal wasiiradda wasaaradda dekada iyo gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya marian awes jama yaa weliba ay sheegday in wasaaradda ay qabado doonta kulin muhiim ah oo linku hadalo waa shuruudaha gaadiidka badda iyo weeldhada doonta wasaaradda ah, dekadaha iyo gaadiidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya haddaba waato wasiiradda oo arrintaasay ku waramaasa runtii hadda naftirkeeda aan qorsheynayno ay nagala soo qayb galayaan maamul goboleedyada dhammaantoodana ay runtii jawaabtooda ahayd inay kasoo wada qaybgali doonaan waxaan ka wada shaqaynaynaa eh, shuruuc ku saabsan qaabka eh, loo maareeyo gaadiid badeedka ama xeer nidaamin loo sameynayo inaan ka wada shaqayn doono shirkaasi wuxuu dhici doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan ka wada shaqayn doono maamul goboleedyada iyo wasaaradda marka taas waxay muujinaysaa runtii in ay jirto eh, wada shaqayn eh, guud ah aad iyo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Eh, waa run waxaan eh, soo bandhignay in dekeda hubyo sida ugu dhaqsiyaha badan eh, dhismaheedii loo bilaabi doono Eh, taasna waxaa xigi doona in aan qorshe cad aan la nimaadno oon bulshada soomaaliyeed la wadaagi doono laakiin axdiga wuxuu yahay in eh, dekadaas dhismaheeda sida ugu dhaqsiyaha badan aan aan ka howlgalno sidaad og tahay dhagax dhigii uu sameeyey madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib waxaa tegey wasaaraddii iyo qolo farsamo ah oo oo daraasaad sameynayay oo fiirinayay qaabka ay u wajahi doonaan hawsha kadibna madaxdii saraa timid oo hadda wasiirkoodii arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qatar wadanka yimid oo marka lagu xaqiijinayo howshaas qaabkay u bilaaban doonto marka mar walba oo aan aan aan aan aan ka wada shaqaynayno waxaan ka wada shaqayn doonaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay howshaasi loo gudagalo qorshe cad oo qaabka howshaas loo gudagali doonana aan s- idinla wadaagi doono haddii ilaah yidhaaho waa qasab waxaan waa wax lasoo safrinayo dalkeena ma laha een, qalabkaas lagu shaqaynayo marka waxaa lagu qasban yahay in wax lasoo daabuli doono dekeda la keeni doono laga dejin doono laakiin waxyaabaha wada hadalka noogu socday ku jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan wax qarsoon ma jiri doonaan insha allah waan la wadaagi doonaa Ee, ganacsatada iska warqab waan leenahay ee, inkastoo iska warqabkooda iyo xiriirka dejinta qalabka marka loo yimaado laakiin marka ganacsato la yidhaahdo waxaa xiriirka noogu dhow leh wasaaradda ganacsiga oo runtii howsheeda ay tahay isku xirka ganacsiga dibadda iyo gudaha laakiin annaga runtii waxaan maaraynaa marka ay soo dejinayeen badeecadahooda qaabkii loogu fududeyn lahaa iyo qaabka ugu wanaagsan oo loo handalgarayn karo ee badeecadaha ay wadanka keenaan marka runtii waa jain isku xiran oo oo xiriir shaqo ka wada dhexaysa wasaaradda iyo wasaarado kale oo dekeda markaa ku xiriirsan dad badan waa leenahay xataa waxaan la xiriirnaa wadamo oo runtii soo gaaray wadanka oo runtii fiirinaya eh, qaabka dekadaheena waxaad la socotay in shirkadda ugu weyn ee maersk ay soo xirteen eh, dekada muqdisho markabkoodii yimid taasna waxaa keentay xiriirada aan samaynayno welina waa ku jirnaa xiriiro noocaas ah maadaama wadankeena ay loogu nisbeeyo wadan dagaal ka jira ama nabadgelyadeeda xunta laakiin waxaan waxaan xoojinaa xiriirka in ay marka ugu horeysa ay yimaadaan daraasad sameeyaan kadibna ay imaan karaan wadanka inay dad badan runtii shirkado badan oo walwal ka qaba inay wadanka soo gaari karin marka ay yimaadeen waxay arkeen runtii waxay u riyaaqeen soomaaliya tallaabada ay qaadayso waana wax lagu farxo runtii inaan sii badino oo ka shaqaynteeda arrimaha
halow walaalow eeney mayka daari i dun ou ka afara taab dhalo mayka fiirsane walaalow sahankun leyma noo suubado mayka daari walaalow tama inkaas walaalow
musalsalkan indhaafa nindhaafa musalsal noodhaaf yaaka yaar kulla ka jarta musalsal leen kurtari badaxsaanak xilligii wararkan rooge ninsaara warka lagu bilaabo sacdung idung lamba dhalaadisi saanjo maatan tungaylee wah
olo buuqi kayle beleska dhinigu ha kuleedia isnay beertiinka haysatan oo sihae insaarka naalka ena tiiday jaraasa iska afnagow ida dhati e ameelukubahi sidaana sheegnay maha lamba dhalaadisiyo sahanshe baab kale ku dumiwiday bayaani ka dheego bay tv resiifareesha waxa garadaasa ka hariirsoy dhalaada ka hiroy mobeelka ka fiirsoy laabtoobka miinaasha may buwa
waayahay dhugunsyalla qaybiga hore ee barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa rashka booya barnaamijka saari waan siina darasee dhugunsyalla farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaaya dhugunsidow waliba aan ku fidhina dhinay keeken dhugunsyalla warse xaafidaadya waliba laha ku saaraya shir ku dareer ee magaalada muqdisho kacaase oo lunku hadalaya xaalada deegaanada maamulka jubbaland walibana ku qayb galaya siyaasiyiinta jubbaland iyo walgaradka ku noola magaalada muqdisho kulankiyo waliba iyo diiradda iyo ku saarana siyaasiyiinta maadaama ayna doorasho shal dunya ku dhiiday magaalada kismaayo waliba iyo ku baaqayna in la dejiyo xaaladda islamarkaasna iyo suubsadanga midooda isbedel doonka ee deegaanada maamulka jubbaland dugsiyadkii ka soo baxay shirka wadatashiga masiirka iyo ayakatalinta midooda beelaha jubbaland waa marsiyeed sida la wada ogsoon yahay in maamulka jubbaland uu ku sameysmay xaalado gaar ahaa oo ku adseysneed gow dhismaha maamulka oo aysan u dhammayn bulshada reer jubbaland laba isqa qabsi iyo khilaaf isaga dhexdiisa ahaa iyo dowladda federaalka oo joogta ahaa maalinkii la aasaasay ilaa maantadan la joogo saddex maamulkan oo markiisa horeba ay sameeyeen kooxda raskamboni iyo nidaamkii hore ee dalka etoobiya ka jiray oo uu wakiil uga ahaa jenaraal gabre qodobka afraad maamulkan muddadii uu hoggaanka u hayay mudane axmed madoobe ku suntanaa dulmi cadaalad darro kala qaybinta bulshada reer jubbaland kalitarisnimo iyo awood ku muquunin shacabka maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan xaalufinta deegaanka dib u dhac iyo adeegidda danaha shisheeye kadib markii uu maamulku ku fashilmay nidaam doorasheedkii ka qabsoomi lahaa magaalada kismaayo sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaa wadatashi iyo isxog waraysi dheer u bilowday dhammaan waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee reer jubbaland oo ay hormuud u yihiin odayaasha dhaqanka reer jubbaland isxog waraysi iyo falanqayn dheer kadib waxa ay go'aansadeen inay isu yimaadaan qabashada shirka wadatashiga masiirka iyo ay ka talinta midowda beelaha jubbaland agost lix iyo labaatanka lix iyo labaatanka oo maanta la joogo laguna qabto magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow shirku wuxuu taageerayaa go-aanada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya kaa oo ahaa in marnaba aan la ogolaan doonin doorasho waliba oo ka dhacda doorasho waliba oo sifo sharci darro ah kaga dhacda dowlad goboleedka jubbaland sida awgeed shirku wuxuu isku raacay in gabe ahaanba fashilmay maamulkii gebi ahaanba fashilmay oo meesha ka baxay maamulkii jubbaland taariikhdii markay ahayd shan iyo tobanka bisha sideedaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobka labaad shirku waxa uu sidoo kale soo dhoweynayaa qaraarka uu soo saaray xafiiska ergeyga qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya master james wan igad iyo dhammaan beesha caalamka oo lagu sheegay in maamulka jubbaland soomaaliya muhiim u tahay inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo loo maray hanaan la wada dhan yahay saddex shirka masiirka iyo ayakatalinta ee jubbaland wuxuu go-aansaday aasaasidda golaha badbaadada iyo midnimada jubbaland shirku wuxuu u doortay mudane ducaale aadan maxamed ducaale gaarane hogaamiyaha guud ee golaha badbaadada iyo midnimada jubbaland qodobka shanaad waxaa la isku raacay u howlgelidda xoreynta gebi ahaan dhulka iyo dib u yegleelidda dowlad goboleedka jubbaland baax shirka samata bixinta iyo ayakatarinta jubbaland wuxuu ku baaqayaa qodobadan soo socda kow shirka wuxuu u baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya inay la timaado qorshe cad oo lagu samata bixin karo deegaanada iyo shacabka jubbaland si looga baaqsado foodo iyo isdhexyaac deegaanka ka dhaca oo u horseedi kara isku dhacyo iyo dagaallo sokeeye oo deegaanka dib ugu laabto qodobka labaad in laga howlgalo dib u heshiisiin iyo dib u yegleelid maamul jubbaland oo la wada dhan yahay kuna salaysan habraacyada iyo dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ee guud ahaan soomaalidii ku wada heshiisay qodobka saddexaad shirka wuxuu ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer jubbaland nabad midnimo iyo is-ogolaansho wadatashi iyo wax wada lahaansho waxa uuna sidoo kale ugu baaqayaa in laga fogaado wax waliba oo keeni kara deganaan la-aan colaado iyo dagaallo sokeeye qodobka afraad shirku waxa uu dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka jubbaland soomaaliya u soo jeedinayaa inay ka shaqeeyaan samata bixinta deegaankooda shirku wuxuu u baaq u dirayaa dowladaha sida gardarrada ah faraha ugula jira arrinka jubbaland waxayna uga digayaan inay colaad iyo deganaansho la-aan ka dhex awuuraan shacabka reer jubbaland iyagoo taageeraya dad gaar ah ugu dambeyn shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan daneeyayaasha arrimaha soomaaliya inay si dhow isha ugu hayaan xaalka jubbaland gacan weyne ka geystaan dib u yegleelidda maamulka jubbaland wabilaahi towfiiq midowda odayaasha dhaqanka beelaha jubbaland
kasne hadalka fadhigahan ku kani kaafi akademi majid kaafi kun ikow mara aqoonku kaafiya koowaad fasal bilawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keesanta barashada dugsiga dhaxa kufow ikedin waljarow kasankaakii koodi ka siranka hooshow idlankii dhisow aas aasa qoday ilmalan bardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafi akademi lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda
afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana igu soo celiyo casharka casharkaan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash caruurta ma lahan cilada ee waa iskuulada ka buuda fasharada
waayahay dhugunsyaal qaybgadhaha barnaamijka kulanku warsaya samarayna weliba wada siinkalaa hamiin faylan dhugunsiyaal gudoomiyaha agaalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba usu korbeeyay heshiis iyo wada galinga gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi jabuuti kureeda dhowaan wasadeeri dalkaasi jabuutiya gudoomiyaha agaalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sheegay iniyo safaylan isla afgordanga sidii wallan kubedeli lahay waana xiriir faylan dhex mari lahaya baarlamaanka soomaaliya sasoo kale baarlamaanka dalkaasi iyo jabuuti haddaba waa kooa gudoomiya agaalka sare oo arrintaasi ku warbiyo
waxaan tagnay jabuuti dalaynanu walaalanahay oon u aaday uun kolkii hore fasax yar iyaan qaraabo meesha joogta soo fiiriyo kadibna halkaa waxaan ku kulannay guddoomiyihii golaha shacabka waxaanu isla soo qaadnay arrimihii baarlamaanka ee yaallay ood kulligiin ogtihiin oon hadda ka horna heshiisaynu ka gaarnay in waxaa la xalliyo laakiin ay ahayd in aan qodobayno marka waxa weeye arrintaas waa isla meel dhignay inuu baarlamaankii si wada jir ah u shaqeeyo oo dalkan waxa weeye baarlamaanku waa hay-adda saldhigga u ah dowladda ee ay tahay inuu noqdo kolba xaaladdiisu hadduu noqdo baarlamaan shaqaynayana dalkaasi waxa weeye wuxuu samaynayaa horumar haddii uu noqdo dee baarlamaan fadhiidana dowladdoo dhammi fadhiid bay noqonaysaa sidaa la ajligeed in baarlamaanku uu noqdo baarlamaan shaqeeya oo labadiisa aqal ay wada shaqeeyaan intaa kasta kow waxaanu la kulannay oonu iyagana baarlamaankii jabuuti guddoomiyihii jabu baarlamaanka jabuuti aanu kulannay wada hadallay fikir isweydaarsanay halkaas oan ku heshiinay inaan si wada jira u shaqayno oo aan samayno guddi saaxiibtinimo oo labada baarlamaan ka dhexeeya marka guddigaas oo ah lix iyo lix lix baarlamaanka jabuuti ah iyo lix baarlamaanka soomaalida oo kolkaa ay noqonayso saddex iyo saddex baarlamaankeenu inuu ka koobnaado arrintaasina kolkaasi inaynu si wada jira shirarka baarlamaanada iskaashi aynu ka samayno aynu si wada jira u samayno taas kolka intaasaan sheegayaa waxaan la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda oo si fiican noo soo dhoweeyey hadde waxaan ka hadalnay un kolkaa si guud waanu ka mahad celinay taageerada ay dowladda jabuuti siiso gaar soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jabuuti isagana intaas ayaan ka wada hadalnay aada buu noo soo dhoweeyey oo intaasaan anugu maanta odhanayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin inaad ii timaadaan halkan igu soo dhoweysaan waa idinka mahad celinay
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal ogdobshay ii gaanjadismileh waog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaase maylaka qiyaase maylaka qiyaase oshi maylaka qiyaase xaajiyow adii bahatan ti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka gali imboqohooti dibadda ee isku diiwaan geliyey bohooti dibadda enam hayska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday ma ii dar sidaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinka handhooftay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa qufaasay safarqa harshay khatartiisa
waayahay dhugunsiyaalla qaybo mirdambe ee barnaamijka kulunku warsanaya samrayna rashka booya barnaamijkan saari waan sina dareysay dhugunsiyaalla weliba hodasiin kala hamiin faylan sidee sanla dareetaan dhugunsiyaal waliba murun dhexeeya dowladda kenya iyo sasoo kala dowladda soomaaliya kaasi oo keedinga murunka badda iyo sasoo kala xuduudaha soomaaliya lugadeegasa dowladda kenya kenya waliba iyo dhowaan fargelin iyo kusoo baday doorashada ee kudhiyaasay maamulka jubbaland taasi oo siyaabo kala duwayan ku hadleen mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya haddaba qaar ku mid ee shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo waliba iyana siyaabo kala duwan ku hadalena murankan dhexeeya dowladda kenya iyo soomaaliya walibana iyo sheegana inay kenya ka xadgudub ay tahay dhulka yeelata dowladda soomaaliya haddaba waano qaar ku mid ee bulshadaasi oo adan taasi ku warmo
arrin aad iyo aad u culus waaye arrin aad iyo aad looga murugooda waaye arrin aad iyo aad looga qiirooda waaye soomaalidana waxaan ku ogahay amba aan ku aqaanaa inay qiiro leedahay amba dhiig ay leedahay maanta waxay joogtaa kama dambays ay joogtaa hantidii qaranka iyo dhaxalkii ubadkeenna iyo ummadda soomaaliyeed ee jiilka dambe ee soo koraya dhaxalkoodii maanta in la yidhaahdo yah dood la geliyo aad iyo aad ayaan uga xumahay aad iyo aad ayaan uga xumahay waana ka xumahay waana ka xumahay kenyo wax ay noo haysa ma laha waxay meeshaan u soo gashayna in ay yacnii la dagaalanto soomaaliya dawladda soomaaliya cidda dadka ka soo horjeeda inay la dagaalanto ma u soo gelin waxay meeshaan u timida inay kismaayo iska degto ayna meelna u dhaqaaqin ee baddaasiitood ay ka kalluumaysato oo yacnii dekedda ay sheer ka qaadato oo waddanka canshuurta laga qaadayo wax ay ku lahaato ayuu maaragtay ay u soo degtay meeshaan iyadoo dagaal qaadayso amba meel aadayso amba qadiyadda soomaaliya maanta ka qayb qaadanayso ma arkin inayna lugoyso maahane baddeenane kenya ma soo hawaysan karto ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaya iyo dawladaha caalamka ah xaq baan u leenahay inaan u doodno waddankeenna iyo baddeenna iyo xuduudaheenna inaan u doodno mar ay derbi ay dhisaan mar ay nagu soo durgaan mar ay yacnii baddayni ay soo hunguriyeystaan war kenyay waxmaad noogu timideen inaadna garab qabataan waxaan nahay dawlad burburtayaan nahay laakiin waa soo kabanaynaa insha allah maalinkaan soo kabanno kenyey waxaad nagula hadli laheed ayaan doonaynaa dawlad jirtaanaan nahay dadka isdhahayo bis waay soomaaliya waa la qabsaday kenyaa qabsatay kenyaa xuduudadeenni maya cid yeeli karta ma laha adduunka waxaa jiro yacni sharcigu kala baro dadka aa jirto xuduud bad iyo berri iyo hawaba hawaan leenahay badaan leenahay berriyaan leenahay meel aan lahayna ma laha kenyana xad nagu soo xadgudbi karto dad kiiro lahaan nahay dad muwaadiniin ahaan nahay dad la yaqaanaan nahay libaaxyadii afrikaan ahayn laakiin hadday noo maleeyaan bisadihii afrika inaan nahay weli waa nool nahay bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed cumar cadaawe kana tirsan dhallinyarada magaalada muqdisho haddaan u gudagalo qodobka iyo maaragtay xaaladda laga hadlaayo waxaan is leeyahay i c j iyo dacwadda badda xaaladda boqol kiiba boqol waxaan aaminsannahay in aan annagaan ku guulaysanayno rajadiinuna aadayd u wanaagsan tahay sababtoo ah soodintiina waa caan oo mid oo maaragtay aanan ku jirin shako ku jirin waay waxaanan aaminsannahay boqol kiiba boqol inaan anigu dacwadaasaan ku guulaysan doonno qareennadayna iyo waxaan ku kalsoonnahay go-aanka ay dacwaddu ka gaari doonto sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinaynaa dawladihii dawladdayna oo maaragtay mar walba u taagan inay ilaaliso bad iyo berriba ay u soo jeedo har iyo habeen kana aanan gelin gorgortanna aanan ka gelin ilaa ay haddana u taagan gorgortanna diyaar aanan u ahayn inay ka gasho lagu kala baxana maaragtay maxkamadda caalamiga i c j laguna gaaro go'aan cad in annaga aan leenahana ay caddahay balse lagu qancinayo dhammaan caalamka ciddii markii horeba oggolaatay in laga hadlo badda soomaaliya ayaa horta waxay geeyeen shilalka kawaanka wax lagu qalo kuwaas ayaa geeyey oo waxaa jirta ku qabso ku qadimaysida horta waxa haddii aan lagaala hadlin oo lagaaba diido oo lagu yidha waxaaba xaaraama inaan kaala hadallo arrinkaas waa iska tegaysaa mogta meelaad aadidii meelaad u dacwootay male laakiin markii lagu yidha waa lagaala hadlayaa dacwadii dood baa laguu furay waana ku guulaysan kartaa adoon lahayn sidaa darteed soomaalida waxaa qabtaana dad badda ehel u ah maaha dad wax ogna ma aha kenya horta taariikhda ama sooyaalka wax bad la yidhaa maba lahaba baddan hadda ay ka dhoobsanayso shidaalka ay soo saartay muxuu ahaa la yidhaahdo ii sheeg dekedda ii sheeg bombasa sinsibaar baa iska leh dadka sinsibaar jinsiiriyadda la yidhaha baa iska leh qaybta kalena waxaa iska leh soomaaliya xuduud xagga biyaha ah ama wax biyo la yidhahdo kenya leedahana ma jiraan wax biyo ah xuduudeeda aan leenahana ma jiraan midda kale inta kenya naga haysato dhul oo xagga beriga ah marka labaatan kilomitir biriijka ama buundada webiga waaso aad xagga u gudubta gaarisa labaatan kilomitir oo geed qodaxle iyo wan madaxa madooya looga baxo oo geela xataa marka loo kaxiyo aysan hashu kaa yeelinba inay xagga aado ul kastaad dabal kaga wato ay kusoo dardarayso dib usoo noqonayso marka halkaas ka istaagto meesha ay badda kaga beegantaha berigaasi taasna waa xuduudda biyaha laakiin annaga kenya maba naga dhexeeyaan wax biyo la yidhaah
dhulkana hore u haysatay meel ka sokaysa inay qabsato ay dhulka ku xalaashato si aan dhulkaa dib macnaha dhulkan north eastern si aan dib soomaaliya mustaqbalka hadday awood yeelata aanay uga hadlin oo ay la dhaho macnaha meeshaasaa maxkamad ku kala baxdeen meel xagga ka xigteen soomaaliya shaqo kumna ujeedkaa inay lahayd baan u aaminsanahay kolley damac badeedna wuu ku jiray laakiin dhulkaa iyo dhulka shisheeyaba horta soomaali baa leh haddana waxaad mooddaa inay baddii ka soo durugtayoo dee kismaayo waxa ka socda waad aragtaa in wajeer looga dabaaldegayo halkaa dee looga calan haadinay gacan haadinayo waad aragtaa inay dowladdii federaalka kaga awood badatay dowladdii kenya waad aragtaa sheekadii soo durugtay soomaaliyana kolley sida ay u badan tahay dee dhul soomaali leedahay adduunyadao dhan baa og laakiin anigu waxaan taaganahay warnir dhulka shay waxay ku xalaashadeen iyagu guul bay gaadheen haddii laga helo kenya guul bay gaadheen dhulkii hore ee ay sharci darrada ku haysteen ayay heleen oo ay u xalaalaynaysaa oo weji dambe dacwo dambe kama furan kartid meel ka shishaysa meesha hadda laysku haysto marka aad ka hesho
maay bakaarka qalabta dhismeeda almuhiiro maarnamey bombaydhowa baydhabakiyaana runteew ijeego habaabaanikijeen maay maytubeelu maarinayso oo magaajeeda qoran gudaha alaweera haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay adduunkii arrintan maskasheene adiina welilahaysa hamara qalabkismuku doonaya alasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorkudoora istibaarnuwalyara ukummadu fooluwa almuwiira alaab
waayahay dhegeystayaal guudahaan waa ifaanta kaf meere barnaamijka kulanku warsan oo numada simkoya idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka koliba asaari waan siina daraysaya dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada maan ugu dirta waliba imaamaday saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaaray waa cabdirashiid rashkaboy oo siin ku tabaw sidaasiyo hamiing nabadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kamaaqsantiin dhegeystayaal ku barnaamijka